barnaamijka dhakhtarka weydii ee maantana waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada isku-xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a
toddobaadkan waxaa igu martiya dhaktar maxamed xasan yuusuf oo ku takhasusay xanuunnada wadnaha dhaktar maxamed xasan waxa uu hadda ka howlgalaa jaamacadda hargeysa qaybta daawada waxaana su'aalo la xidhiira xanuunnada kala duwan ee ku dhici kara wadnaha weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaashana anuu magacay waxa weeye maxamed jamaal jaamac waxaan joogaa magaalada hargeysa drusoorka waxaan dil- weydiinayaa hal su-aal waxaan weydiinayaa dadkeennan iminka waxaa kusoo badanaya dhiikarka dhiikarka haddii uu kusoo bato iyadoo lifes- lifestylekii u isbedelay dawooyin buu qaadanayaa maogti kaa uu qaato waxaa ku badan side effect markaa sideebuu u dareemi karaa ayaan dhakhtarka weydiinayaa doktore daawadaas uu qofka qaadanayo haddii dhibaato ay ku keento siduu u dareemi karaa waxa weeye dhiikarku calaamado gooniya ayuu leeyahay dawooyinka la siiyana waa dawooyin aada iyo aada u kala jaad ah oo fara badan taasoo marka dawada la siinayo loo eegayo calaamado fara badan sida qofku ma ninba ma gabadhba ma ilmo yarba ma diabetes oo safar buu leeyahay mise waa qofka keligii ahay oo maxaa la aan lahayn xanuuno kale lahayn keliyaha miyaa laga hayaa marka dawada la siinayo waxaa qofka loo eegayaa dawadaasi mid ku habboon inay noqoto dhiikarka dhiikarkuna calaamo fara badan buu leeyahay laakiin dawooyinka la siiya waa kala jaad waanay kala duwan yihiin dawo kastana waxay leedahay side effect ama dawooyinka ayaa calaamadaha waxyaalaha aan laga doonin ay keenaysa kala jaadi marka dawooyinka qaar baa dhiikarka jebiya qaar baa qofka maxaa baraariya qaar baa reaction ku qaata qaar baa maxaa rabaaye xulili keena qaarba waasi marka dawo qaataana haddii aad weydiinayso oo qofku qaato taasi waa inaynu ka jawaabno laakiin guud ahaan waxaa lagu garanayaa dhakhtarka waa inuu qofkii dhakhtarkiisiyey uu kula noqdaa haddii calaamo ay jirto ay keento uu ka boqo qofku in ay dhiikarka maaha ee dawadii la siiyey ay wax ku keenayso qofku si uu kartana waa yaro adagta waayo waxay u baahan tahay in dawada la siinayo nooceeda waxyaalaha ay keento marka hore qofka looga sii dego oo loo sii sheego marka waxa weya dawooyinka la siinaya aad bay u kala duwan yihiin Waa gartay.
waxyaalahay ka kala duwan yihiin magacaygu waa bedel cali cumar haye bedel cali xaggee joogtaa magaalada hargeysaan joogaa doctoorka waxaan weydiin lahaa su-aal ah waxaan maqalaa xanuunada wadnaha oo aada u tiro badan su-aasheedu aan weydiinayana waxay tahay xinjirowbaa qofka wadnaha unugyada dhiigga qaada awdaba la dhahdaa had iyo jeer dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa sababa xinjirowga wadnaha dhiigga xidaya ama baruurtaas ayaan dhakhtarka weydiin lahaa waa waxa ee loo yaqaano afagriisiga stomos ama afsoomaaliga baruur maaha ee waaxid marka waxyaalaha keena waxa weeyaan waxyaalo fara badan baa keena waxaa kamid ah sigaarka la cabo oo ay ku xiran tahay sigaarkaasi hadduu laba xabo cabo iyo hadduu toban xabo cabo marka waxaa kamid ah waxyaalaha xidha cala risk factors baa la yidhaahdaa waxaa kamid ah inuu qofkii sigaarka oo cabo oo uu sigaarku yahay ka ugu khatarsan waxaa kaloo kamid ah waxa hypertension loo yaqaano ama dhiikarka loo yaqaano oo isna uu keeno in uu afteriga xinjir sameeyo waxaa kaloo keena waxa loo yaqaano diabetiska ama sokoriga sonkorta oo isna mid insulin leeya mid aan insulin ahaynba u ah marka waa ninka sonkorta qaba isna xinjire ayuu looga baqayaa inuu xididku sameeyo waxyaalaha kale ee keena waxaa kamid ah cholesterol waxa loo yaqaano oo ah dufanka oo samaysma dufanka fara badan ee hilibyada loo yaqaano hilibka cas loo yaqaano adhiga iyo lo-da iyo wax caynkaasiya ku badan ayaa jira oo isna sabab u ah in xididka uu abuurmo waxyaalaha kale ee kamid ah waxaa kamid ah qofku inuu yahay qof buuran oo isna sababa xididku inuu ah, samaysmo marka waxa weyan arrimahaas oo dhan in qofka laga eego oo la samaysto kale waxaa kamid ah in heredity dadkan aabihii haddii uu cudurka qabi jiray wax karakter loo yaqaanaa jira oo aabo alerti ama aabihii ama familigiisu qabi jiray isna uu ka dhaxlo oo uu isna cudurka afartan jir markuu meelaha yahay uu qaado waxaas oo dhamme waxa weeyaan waxyaalaha loo yaqaano risk factors ama waxyaalaha sameeya xinjirta xidha xidnada waraabiya wadnaha magacayga waa mustafe maxamed daahir dictore waxaa jira xanuunadan badan ee kala duwan ee wadnaha ku dhaca waxaa jira mid kamid a ama xanuun kamid a oo qofka wadnuhu barar sameeyo barar buu wadnuhu sameynaya kadib markuu qaraaca wadnuhu bato waxaa la idhaahdaa cardiomyopathy marka xanuunkaasi dad badan oo baryahan dambe uu ku dhacay baa soo badanaya oo xitaa ay kamid yihiin qaybo qoyska iyaga kamid a xanuunkaasi marka ma xanuun la kala dhexlaa mise waa mid la la qaado oo qofku uu intan uu kadib markuu dhasho kadib uu qaadayo mise waa mid uu kusoo dhasho maxaana maxaana keena xanuunka waa su-aal wanaagsan xanuunkaasi kaadamyabatigu waa xanuun aada iyo aada u ballaadan xanuun keliya maaha waxa u kala baxa waxyaala aada u fara badan laakiin haddaynu soo koobno waxa weeye ilaa afar shan waaweyn ba wuxuu kala qabsamaa laakiin kaadamyabati marka la sheegayo waxa weeye waa xanuunka muruqa wadnaha ku dhaca muruqa wadnaha maaha mid ku dhacaya xididka wadnaha waxa weeye mid ku dhacaya muruqa naftiisa ku dhacaya oo xumeynaya kaasi waa aad ay u kala badan yihiin qaar kamida waxaa la dialytic cardiomyopathy waa qaar aad u buurna oo idiobatic ugu badan yacni aan la garanaynin sababta uu u buur u ballaaran yahay aan la garanayn ama muruqu u shaqeyn waayo yani marka ila myopathy waxa weeye muruqii wadnaha ee shaqeynaya contractor waxa loo yaqaano yani suujinay ayaan suujinaynin marka marka aanu suujinaynin muxuu si suujin waayey waxaa mid kamida wuu ballaaday cudurro badan baana keena ballaadka oo laka oo laga qaado dibadda laga soo qaaday kaasi wuxuu ahaa dhaktar maxamed xasan yuusuf oo ku takhasusay xanuunada wadnaha martani ugu ahaa barnaamijka dhakhtarka weydii intaan barnaamijkan uu kale ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiisa waxa uu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a